walaal allah unaxariisto dhammaantood inta inta lasha dhimatay waxay ahaayeen saddex hal wiil oo iga xigay iyo gabar iyo gabadh kaloo kusii xigtay saddex ay ahaayeen oo intadas bolisku caabana marka ma qaraxay ku dhinteen mise rasaas ayay ku dhinteen intuu weerarku u socday horta xogta badan markii aan dhaawacdakan aan xoojiyey wiilka markii meydkiisaan aragnay xabad oo rasaas lagu toogashay ahayd gabdhaha midda weynna qarax iyo rasaas baa iskugu daray gabadha yarna qaraxay ayadoo maskaxda hataa way daadata oo iyadana jirkeeda aada u baabaatana saddexdan kula dhashay maxaa halkaa waynu ognahay in loo tago in lagu soo shaaho in lagu nasto in lagu kulmo meesha maxay ka qabanaya saddexda la dhashay waxaa kaloo la socotay gabadha gabaray dhashay oon abti u ahay wiilkana wiil u dhaloon adeero aha la socday oo oo afar jir ah midkiiba afar jir oo yaryaryagana marka guud ahaan shanay ahaayeen laakiin nasiib wanaag labada oo ilmo midna waa dhaawac yaro firaa gaaray wiilka oo adeerkaan u ahayna oo afar sano jir ana waa dhaawac oo mana darno mana mana liifa dhexaad waayo dhaawaciisa inuu qaliin kalaa la rajeynayaa marka ilmahaas ayay aadeen xeebta gabadha marka jaamacadda hadda sanadka u dhimaanaysay february oo oo narsina dhimaynaysay wiilkana midhigsiin uu dhiganayay gabadha kala dugsiga in ay ka qalin jabinaysa mar dhow marka inay meesha iska soo sheekaystaan iyo xeebta iska soo nastaan ay u tageen galkaas u bixineed kayahayn wakti fiican oo ay kusoo nastaan wiilka wiilka taxaana u dhimaaday taxaanka hadda semesterka u xirmay marka wiilkiisina wada meesha kusoo nastaan gabadha taxaanka hadda booganda u furmayay dugsigarna fasaxa ku jirta marka break
marka goormay idin soo gaartay in ay walaalaha meesha ku dhinteen waxayna soo gaara qarax markuu dhacay nus saac kadib oo markaan maqalnay inuu qarax ka dhacay liido aaba markaas wuxuu yidhi wuxuu yidhi aaba wuxuu yidhi ilmihii meeshay wada jiraan isla markiiba anigana waxaan ka aaday isbitaal isbitaallada ugu dhow aan ka eegay asxaabaan markii meelo badan kala dhigay jidka lama geli karin markii dambana waxaan go-aansaday inaan goobta qaraxa ka dhacay agteeda aan tago marka saddex la dhashay iyo laba aan waalid u ah shan qofood keliga meel ma joogi karaan dhahay marka go-aan aan qaatay marka tiim kula saxbad aan helay waxaan u dhawaaday meesha marka ay dagaalku ka socdo meel u jirta adiga shan iyo toban tallaabo aan tegay markii dambe saasa markii aan ku helay marka labadii oo jaryar saasaan kusoo badbaadiyey inta kalena markii ciidanka ayna amreen lama geli karin meesha way xabad way socotaa marka waa saaga waagaa ugu beriyey waagaa ugu beriyey subaxdii markii dadka loo fasaxay meydka saaka marka aan ugu tegay xeebta iyo joogiyaa saddex meydkaas garab jiifana saaka soo qaad marka waa dhacdo xanuun badan marka intaa ilaa iyo xalay ilaa waagu uu ka baryayey wax akhbaara kama idan hayn miya maya kamaan helin xalay wax akhbaar kamaan helin nooma ogol meesha inuu qof galo dadka noola dee looma tegi karaan la yidhi qofka dhaawacana dee meesha looma gudbi karaan la yidhi annaka meesha ana lagu ana lagu ana lagu xanigo waxaad mageli kartiin marka hawl cidana ka socota arrinta marka xalay saas u cakarnayd oo walacaasa waagun ugu beriyey waxaa inagu maqaalaa in mid ka mid a gabdhaha meesha ku dhintay ay uur lahayd arrintaa maxaad inooga sheegi karaysaa ha gabadha weyn oo firdowse maxamed khayre ah oo kan jaacadda dhameered uur toddoba biloodna way ahayd markii xataa cunuga ay markii xabadda ay kuridan tiri gabadha hayga dirin tiri markaas iyada marka ay xabadda ku dhamaystira iyada cunugi wasku dhinteen wasku go-een cunuga maysan dilin firdowse waan gartay labada kale magacyadooda ma inoo sheegi kartaa ha firdowse maxamed khayre cabdiqari maxamed khayre iyo nicimo maxamed khayre walaal maantaan aasnay maanta asnay oo kulan ah wadareeda ah asnay maanta asnay asgar asnay waa waa tahay walaal aad baan uga xumahay ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo waa dhacdo xanuun badan adiga iyo inta kale weerarkaasi dhibaatada kasoo gaartayba waxaan urajeynayaa inuu ilaahay bedel khayr qabo cabdifataax waad mahadsantaha walaal